aanu ku bilownay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kiting ayaa shaki ka muujiyey in doorashada soomaaliya ee loo ballansan yahay dhowaantan ay ku dhici doonto xilligii loogu talagalay arrintan ayaa imanaysa xilli hogaamiyeyaasha madasha ay magaalada muqdisho ku leeyihiin kulan ay uga arrinsanayaan dhammaystirka nidaamka ay doorashadu ku dhacayso doorashada ayaa la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bisha oktoobar ee soo aadan michael kitting oo booqday stuudiyaha b b c london ayaa waxaa wareystay farxaan maxamed jimcaale oo ugu horreyn weydiiyey in doorashada soomaaliya ay ku dhacayso xilligii loo dejiyey
jadwalka doorashada ayaa xoogaa dib u dhacay si hogaamiyeyaasha soomaaliya ay u dhammaystiraan nidaamka doorashadu ay ku dhacayso dhab ahaantii hadda oo aan kula hadlayo waxay ka shirayaan arrintaasi waxaan ku qanacsannahay in doorashada ay dhici doonto dhowrka bilood ee soo socda balse waan arki doonnaa inay bilaaban doonto wakhtiga saxda ah ee loo qabtay
hogaamiyaasha oo keliya ma ahan hawshan waxaa ku lug leh odayaashii qabaa'ilka ee dhaqanka oo soo xulaya xildhibaanada wakhti dheer ayayna qaadan kartaa oo beelihii ayaa ishaysta marka haddii ay dib u dhacdo yaad eedda saaraysaan ma hogaamiyaasha mise odayaasha dhaqanka
waxaa aad muhiim u ah in si dhab ah loo raaco jadwalka doorashada ama sida ugu macquulsan loogu dhowaado wakhtigaasi balse haddii ay jiraan sababo farsamo oo dib u dhac yar keeni kara laguna xaqiijinayo in hannaanka doorashada loo maareeyo sida ugu wanaagsan marka taasi waa la fahmi karaa balse waxa aan la aqbali karin ayaa ah in khilaaf siyaasadeed uu sababo dib u dhac aan wakhtigiisa la ogeyn beesha caalamka iyo ururada bulshada ee soomaaliya ma doonayaan in ay arkaan dib u dhac noocaasi ah
khilaaf badan ayaa jira tusaale ahaan siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee muqdisho jooga ee somalilan ka soo jeeda waxay muujinayeen cabasho oo ay kuu soo gudbiyeen adiga oo ku saabsan in si cadaalad aan wax loo qaybin arrintaa maxaad ka leedahay
qaabka ay doorashadan u dhacayso waxa uu ku salaysan yahay wadaxaajood siyaasadeed oo muddo dheer socday laga bilaabo shirkii wadatashiga ee laba kun iyo shan iyo toban iyo kulamo xigay oo ay hogaamiyeyaasha madasha ku yeesheen qaybo ka tirsan dalka ma aha nidaam ay wadato qaramada midoobay waxaa ii yimid ururo badan oo ay ka mid yihiin dhalinyaro haween iyo siyaasiyiinta somalilan ee muqdisho ku sugan waxaan dhammaantood u sheegay in khilaafka siyaasadeed ee soomaalida u dhexeeya aan lagu dhammayn karin hannaankan doorasho oo keliya hannaankan waxa uu qayb yar ka yahay waddada dheer ee loo marayo dib u soo kabashada siyaasadeed dhaqaalaha iyo bulshada ee soomaaliya
dhinaca kale khilaaf waxa uu ka jira maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dadka qaarkii ay leeyihiin waxa riixaya iyadoo aan heshiis lagu ahayn in si deg dega waxuun loo dhiso madaxtooyada iyo igad
ma hubo in si cadaalad ah aad u qeexday hawsha ay hayaan balse waxay ila tahay in aad weydiiso igad anigu waan la hadlaa igad waxaana isla meel dhignay arrimaha soo socda kow in wax wanaagsan ay tahay maamul samaynta gaar ahaan maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe labo in loo baahan yahay in maamulkaasi sida ugu macquulsan loogu midaysan yahay haddii hannaanka maamul samaynta uu dhibaato badan abuurayo waxaan u baahannahay inaan u yara kaadinno balse xilligan la joogo waxay ila tahay in ujeeddada ugu muhiimsan ay tahay sidii shacabka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay u heli lahaayeen cid ku matasha hannaanka doorashada
dadka qaarkii waxay walaac ka qabaan aqalkan sare oo aanay dastuurka xitaa kumeelgaarka ah ku caddayn waxa uu yahay iyo hawsha uu qabanayo
dastuurku weli waa mid kumeel gaar ah waxaana loo baahan yahay in durbadiiba markay doorashada dhacdo dib oegis lagu sameeyo dastuurkan si wanaagsan looguma qeexin arrimo ay ka mid yihiin awoodda aqalka sare xiriirka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanka federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana hadda socota dood adag oo ku aadan nidaamka maamul ee ay soomaalida u rabaan waddankooda
sidaad u huminaysaan in aanay ku shubasho dhicin doorashadan soomaaliya oo aan la musuq maasuqin
haddii aan si saraaxa ah u hadlo waxaa jirta lacag badan oo la kala qaadanayo ama la kala qaadan doono wax badan lagama qaban karo arrintaasi balse waxaa la yareyn karaa saamaynta ay lacagtaasi ku leedahay natiijada doorashada inta badan dalalka caalamka lacago ayaa la kala qaataa xilliyada doorashada balse su-aasha ayaa ah sida lagu yarayn karo saamaynta ay lacagtaasi ku leedahay natiijada
michael kiting ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya oo u waramayay farxaan maxamed jimcaale ayuu kaasi ah